dabkan waxa uu dhacay xalay xilli markaasi suuqaan weyne loo yaqaano suuq mugdi ah suuqa weyn gobolkani waqooyi bari ganacsatadii joogay ay isaga kala laabteen dabkaasi waxa uu ilaa iyo kalabaha suuqa ayuu dambas ka dhigay waxauna noqonayaa dab naxdin ballaara ku keenay shacabka halkaasi ka adeegan jiray iyo weliba tobannaankii kun dadka gaarayay ee inta badan halkaasi ku ganacsan jiray dabkaasi saas u xoog badan maxaa khasaaraha uu dhaliyey oo aad ii sheegi kartaa haddii noqon lahayd dad ku dhintay ku dhaawacmay ama khasaaro hanti khasaaraha hantida inta hadda ishu ay qabanayso dhammaan suuqa weyn ee bacadlaha waa uu baaba-ay sidoo kale qeybta khudaarta oo kale iyaduna way baabaaday qeybta kale bagaashka lagu iibsado sidoo kale way baabaaday dabcan intaasi qeybood way gubatay guud ahaan ilaa iminka iskuma soo celcelin khasaaraha guud ahaan dabkaasi uu dhaliyey ilaa iyo iminka cid ku dhaawacantay ama ku dhimatayna dabkaasi lama soo shaacinin oo ilaa iyo xalay waxaa lagu kala jiray kala orod ayadoo halkaasi lagu arkayay boqolaal dad ah oo dabdamis halkaasi u yimid ay dabkaasi u damiyaan marka shira dabkaasi ma la sheegay wixii uu ka dhashay warar xaqiiqa lagama hayo sababta dabkaasi dhalisay in koronto tahay iyo in dab meesha looga tegay tahay balse dadka suuqa ku ganacsanayay waxa ay sheegayaan in dabka asal ahaantiisa uu ka dhashay hodheel kamid a hodheelada dab lagaga tegay oo dabkaasi ka dhashay waayo suuqu ma laha koronto oo keliya isku celis waxa uu ka dhalan karaa oo keliya in ay dab uu ay keento arrinkaasi hotelkaasi suuqa muu ku dhex yaalaa dabcan hoteelkan suuqa dhexdiisa ayuu ku yaalaa waa hoteel laga cunteeyo bal ii sawir ee jawiga suuqa habeenkii xalay ahaa dad badan ayaa isugu yimid oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta gubnatooraha guud ee garissa county qaar kamid a golaha wasiirada ee garissa county iyo weliba mas-uuliyiin kale dad fara badan sidoo kale waxa yimi ciidamada militariga oo soo buux dhaafamay halkaasi inta badan ciidamada militariga iyo ciidamada booliiska waxay markaasi kala garan lacaayeen cid ay ku tuhmi karaan inay wax boobeyso iyo cid inay wax badbaadinayso ayay ku mashquulin taasna waxay keentay in cabaar ciidamada militariga iyo ciidamada booliiska halkaasi la keenay ay dabka gadaal ooga baxaan kadibna shacabku ay isku gargaaraan waxaan la soconaa in gaarisa aanay lahayn dabdemis militariga mooye marka see dabkaasi loo dumiyey yaase ka qayb qaatay dabkan dowladda hoose ee degmada gaarisa ma laha dabdemis guud ahaan dabdemis si gaara loo leeyahay iyo ku dowladeedna gaarisa ma jiro suuqana waa mar walba dabka noocan oo kale waa kusoo noqnoqdaa wakaalada biyaha ee loo yaqaana gawasco iyo ciidamada militariga booyada ay leeyihiin ayaa la isticmaalayay halka shacabkuna ay cara isticmaalayeen marka waa foolxumo aada u weyn markaad fiiriso suuqa intaa la eg ilaa iyo toban kun oo qof dad ka badan ay usoo suuq tagaan magaalada gaarisa iyo weliba gobolka waqooyi bari guud ahaana laf dhowr waa dhanka dhaqaalaha in haddii ay wax dhacdo ama dab noocan oo kale u dhaco aysan jirin wax lagu badbaadin kara dabkaas marka xaalad cakiran weeyo waxaan arkaynay xalay boqolaal haweena oo dhafoorada haysto oo noloshooda halkaasi kasoo dhacsan jiray waana markii labaad oo suuqaasi uu gubanayo sanadkii aynu soo dhaafnay iyo sanadkan dabayaaqadii sanadkii hore ayuu ah wuxuu gubtay iyadoo bil ka horena qeybo badan uu ka gubtay suuqa marka suuq mugdi waxa uu inta badan joogto u ah in dab uu ku dhaco dabkaasna inta badan cid oo gargaarta mala shacab maxamed faarax shire waxaad ii sheegtay in in ka badan toban kun oo qof ay ku ganacsadaan suuqaasi hanti fara badanna ay tilay haddii ay tahay marka markii labaad oo saas dab uu maaragtay u qabsanayo maxaa ganacsatada suuqaasi ku ganacsada ay iyaga u awoodi kari waayeen inay xataa isu yimaadaan oo ay ka fikiraan sidii ay iyaga dabdamis ay leeyihin u samaysan lahaayeen dabcan waa talo muhiim ah laakiin arrinkaasi lagama fikirin inta badan dalkani kenya dadku waxay wax ka sugaan dowladda ayay ka sugaan iminka ayay noqonaysaa in dowladdan lasoo dhaadhiciyey ay ka fikirto qaabka ugu habboon ee dabdamiska wasiirka ganacsatada garissa county xaajir maxamed daahiye waxa uu sheegay in suuqaasi la dumin doono oo laga dhisi doono suuq weyn oo ilaa shan dabaqa taas hadday dhacdo ayay suurtagal u noqon kartaa balse ma jirto cid si gaara isku xilqaabtay oo arrinkaasi dabdamis keensatay ama ganacsatada oo isku duubni sameeyey oo arrinkaasi sameeyey sida aad sheegayso oo magaca suuqana laga garan karayo suuq mugdi xataa waxaa ii muuqata in suuqa uusan koronto lahayn oo mugdi uu jiro marka dadka see wax ku kala gataan dandaray suuqa suuq mugdi waxaa lagu bixiyey ilaa iyo masaafo badan ayuu dheer yahay ilaa iyo waxa weeyo isku soo celcelis ilaa iyo toban kilomitr oo wareega weeyo suuqa marka gudihiisa dadka tabarta yar ayaa ku ganacsado oo markaasi waxay ku dhistaan sandakyaal fara badan laakiin hareerihiisa oo idil guryo waaweyn baa ku yaallo oo dabaqyo waaweyn ilaa saddex afar dabaq ayaa ku yaallo suuq mugdi waxa loogu bixiyeyne waa mugdigaas aada sheegtay oo dadku maalinkii ku ganacsadaan habeenkiina way iskaga galbadaan